wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee jubbaland ka daafuray tababarkan oo ku saabsanaa badqabka iyo ammaanka suxufiga kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaaladaasi daafurka tababarka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland xildhibaan ka socday guddiga warfaafinta golaha wakiilada jubbaland iyo marti sharaf kale cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed xogayaha ururka suxufiyiinta jubbaland ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan
tababar suxufiyiinta lagu baraarujinayo wacyigooda ku aadan badqabkooda iyo sidii ay naftooda u ilaalin lahaayeen iyadoo weliba qayb ka yihiin waxyaabo anshaxa saxaafadda la xiriira oo iyada laftirkeeda qayb ka ah protectionka badbaadada ama ilaalada saxafi saxafiyiintu waxay qayb ka noqdaan dadka ugu horeeya oo safka hore warbixinada kasoo tabiya oo bulshada ka wargeliya ama xoogaal ka dhiga waxyaabaha wadankooda ka socda wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland xildhibaan saleebaan maxamed maxamuud ayaa sheegay in tababarkan uu ku soo aaday xilligii loo baahnaa tababarkanu wuxuu ku saabsan yahay badqabka iyo ammaanka suxufiyiinta taasoo ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidamada ka howlgala soomaaliya ee africa hadda magaca loo bixiyay uu yahay atemis sidaas la-aligeed barnaamijkanu waxaan isleeyahay wuxuu ku soo aaday wakhtigii loogu talagalay